Tanrı Yesu adına. bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel walba ad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan warka habeennimo ee dalsan qodobada idinkugu haynan waxaa qayb ka ah darawallada kaxeeya mootobajaajka oo banaanbax cabasha ay ka dhigay magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha oo booqasho ku tegaya deegaanadii u dambeeyey ee ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kala wareegeen al-shabaab waxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare xamse iyo safiirka shiinaha oo maanta ku kulmay magaalada caasimadda ee muqdisho ku dhowaad boqol qoys oo danyar ah oo kaalmooyin maanta loogu qeybiya degmada cabdilcasiis hooyo soomaaliyeed oo soddon iyo saddex sano kadib lagu wareejiyey gurigeeda oo la haystay qodobadaas iyo qurbo kale ayaa daawa doontaane waa mar kale iyo warka habeen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan waa habeen isniin ay sii baxeys talaadana ay soo gelayso taariikhduna waa tobanka abriil sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan hijiriyaduna waa sagaal iyo tobanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo afar hijiriya aanu ku bilaabno wararkeena darawalada kaxeeya mootobajaajka oo banaanbax cabasho ay ka dhigay magaalada caasimadda ee muqdisho maanta iyadoo darawaladaasi ay aada kaga cabanayaan dhibaatooyin mar walbaba ay la kulmaan inta badan bajaajleyda magaalada muqdisho ayaa cabashooyin aada u xoogan u jeedisa dowladda federaalk soomaaliya iyagoona inta badan ka cawda ciidamada amniga ee dowladda federaalk soomaaliya oo ay sheegaan bajaajleydu inay dhibaatay u geystaan faadimo cabdiqaadir ayaa warkaan dhamaystiraysa
iyo mudaaharaad iyo booq aan wadno ma jiro intaas waa codsigeena in a iyo b da nagala daayo soo saas maaha
weli waxaa lagu guda jiraa bisha barakaysan ee ramadaan markaad marayso isgoosyada waaweyn ee magaalada caasimadda ee muqdisho markaad fuliso waxaa ka jira saxmad iyo cariiri aad u fara badan dhowaan golaha wasiirada kulan ay yeesheen waxay ku soo hadal qaadeen mootobajaajka waxayna isla garteen wixii hadda ka dambeeya inaan magaalada muqdisho la keenin mootobajaajyo cusub hase yeeshee kuwa ka dhex shaqaynaya caasimadda soomaaliya ee muqdishona loo sameeyo sharci gaar ahaan a e b maamulka gobolka banaadir dhowaan ayuu keenay naqshado a e b ah oo loogu talagalay in markaasi lagu kala calaamadeeyo mootooyinka ku shaqeeya magaalada caasimadda ee muqdisho taasoo ay ku micneeyeen in lagu yaraynayo saxmadda iyo cariiriga faraha badan ee mootooyinkaasi ku hayaan gudaha magaalada muqdisho waxay sidoo kale maamulkii hay-adaha kal horeba ay xuseen in mootooyinku ay yihiin kuwa markaasi lagu sameeyo falal ammaandari saas darteeda ay keentay in mootooyinka sharciyo loo sameeyo hase yeeshee arrintaas waxaa ka soo horjeestay dhallinyarada ku shaqaysa mootobajaajka iyadoon isku socodka dadka iyo gaadiidka aan wax xakadaa la gelin ayaa halkan bannaanbax ku dhigan goobta aan taaganahay ee tarabiyaano dhinaca waddada dheer ee marka almukarama aada waxaay sheegeen inay ka soo horjeedaanba mootooyinka a e b da loo samaynayo ee maamulka gobolka banaadir u samaynayo bannaanbaxan mid nabdoon ayuu ahaa cabashadooda ayay ku gudbinayeen waxay sidoo kale xuseen in dowladda ay ku bixiyaan canshuur canshuurtoodan aan wax looga qaban hase yeeshee aysan aqbalaynin wixii hadda ka dambeeya in culays la saaro ama mootooyinkooda rinji laga mariyo qaar ka mid ah mootobajaajleyda oo nala hadlayna waxay yidheen sida tan annaka haddaan nahay muutaaleyda ma doonayno in a iyo b laga dhigo sababtoo ah waxay keenaysaa canshuurta oo annaka bishii aan bixino shan iyo toban dollar wa haddii laga dhigo qofkii la dhaho shan iyo toban beriyaa shaqaynaysaa waxaan ognahay dawladda inay toddoba dollar iyo bar ay qaadanayn marka dowladdeenna deena lagu leeyahay lacagta i m f-ka ma bixin karto annaka oo muwaadiniinta ayaa diyaar u ah inaan dowladdeenna aan lacagteenna aan siinno oo canshuur bixiyo aan naqonno walaakiin dowladdeenna sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in ay robleemka imaanaya ka sii fikirto maxaa imaan kara waa in la isweydiiyo waxaa imaan karto in sicirka mootada ay qaali noqoto oo dadka shicibka ah mootooyinka lagu qaaliyo ma garatay in mootooyinka hadda oo la samaynayo in dad oo qandaraas ay ku qaataan oo rabaan inay boqol dollar ay rinji ku mariyaan ma garatay annaka waa soo aragna ama labaatan dollar wax whatever it is ma garatay markaa dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa a iyo b inay naga dhaafto canshuur annagana canshuurta sidaan u bixin jirno aan u bixinno dowladdeenna aan wada shaqayn wixii oo maaragtay iskaashi iyo wada hadallaan si silmi ah ilbaxna aan isku nimaano aan sheekaysanno marka waxaan ka codsanaynaa in ay jidadka taraafig noo dhigto ayadaa waxa waaye shaqadeeda gaftay canshuurtana saa u bixi jirna aan u- baalka aan u bixinno annuu dowladda inta u tagnamaan waxa waaye baalka suuqxumaa jirto waxa waaye a b ha laga dhigo irsaaqadana ayadu ma qaybiso irsaaqadda subaxii qof kasta markay soo kacdo ilaahay baa u qoray marka waxaan ka codsanaynaa inay waddooyinka taraafig noo dhigta kaliya mootaana anu afar kun oo dollar kala soo baxay in la yidhaa waa la buufinaa waxa waaye rinjaa lagu buufinaa oo haddaa maanta aan suuqa ku celisho laba kun oo dollar goyn mayso suurtagal noqon mayso marka waxaan ka codsanaynaa dowladdu waxa waaye canshuurta aan u bixin jirnaa u bixinaynaa nidaam waxa waaye diyaara u nahay laakiin in waxa waaye wax kastoo ay dowladdu soo rogayso in dadka waxa waaye u saaxiibka ay kala tashato laakiin nin aan mooto waxba ka ogeyn oo meel iska fadhiyo een, waxa waaye furulatiin sacabaa in la yidhaahdo intuu budget keensado u yidhaa budgetka halii fulsho asagoo asagoo ka fiirsanayo waxa waaye dadkaas oo baalkii mootoyga uu rijiga ku buufinayo inta booyada waxa waaye rijii qastay marka taasaan kasoo horjeednaa dowladda mushaar nama siido mooto waxaa ku nool toddobaatan kun oo ruuxaa ku nool gurigay biil geydaa midka wadaa ka ah waxa waaye biil ka raadsada intaas iyadoo dowladda waxa waaye annaga waxa waaye wax taakulaaya waxbarasho aanan ka haysan oo ise wax gacan aanan ka haysan ee dowladda waxay bilowday in mootooyinka a iyo biil laga dhigo canshuurta sidii u socotaa ee, afartan iyo toddoba dollar sanadkiiana laga qaadaa buugla waaye cabashadana waxay tahay si silmiya oo waxa waaye waxaan cabashadana u gudbinaynaa in dowladdu naga joojido ee iyo biida eeda biida wax waaye dhib badan aan ku qabnaa xataa haddii wax waaye dowladda ay u aragto inaan la joojin karin waxyaabo badan oo aqliyad badan aan haynaa dadka aqliyaddaas leh oo waxa waaye gaadiidka gobolka banaadir oo iskaashato u dhis ha lagala tashado dowladda soomaaliya waa dowladdeydii ma diidana wax alla wax sharciya ay keento laakiin waxaan diidannahay amarka culus ayna kor saartay ayna qof kala tashan waxay tihi cashuurta bixiya waa shan iyo toban doolar wuxuu yidhi buuq cashuur waa konton iyo laba doolar waa qaadanay ayadoo sida tay waddadii xirtay leysinkii waddooyinkii magaaladii wixii oo dhan ayadoo isku haysato ayna qof kala tashan haddan dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa a iyo b inaysan ka dhigan ay hadaladaas u fiirsato waxaan cabasho ka nahay mootooyinka la buufinaayo kalarka buluugga jaallaha lagu buufinaayo eeyo biida intaasaan dowladda cabasho uga nahay waxaan dowladda ka codsanaynaa inay nidaamkaas nidaam ka beddelan ay noo keento canshuur bixiyaalaan nahay dad masaakiina agoona dhibaataysana mootada ku shaqaysta shan iyo toban beri haddii laga dhigo mootadu leedahay shan iyo toban beri ee shaqaynaheeda boqol kumaan kun oo qoys aa suuragala inay ku qadam meeshaas taas waxaan uga soo horjeednaa marka annaga oo shucuurteen aan nahay maahan inaan nidaam diid nahay nidaamka waa ogolna muhiimaddu waxay tahay in barnaamijkaas dowladdu ay naga beddesho aan codsi uga nahay oo qo- la joojiyo oo qorsho kale ay noo keento faadumo cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan muqdisho
dowladda federaalk soomaaliya waxa ay sheegtay inay ka go-an tahay inay dhammeyso khilaafka kala dhexeeya maamulka puntland dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go-an tahay in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowlad goboleedka puntland ee uu hogaamiyey madaxweyne saciid cabdulaahi dani wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiiqi oo wareysi siinayey wargeyska the east african ee ka baxa ama ka soo baxa dalka kenya ayaa waxa uu muujiyey kalsooni uu ka qabo xal nabadeed oo lagu gaaro wadaxaajood iyo hab iskaashi ah puntland waxay xubin muhiim ay ka tahay dowlad goboleedyada federaalka waxa ay mar walbaba door muhiim ay ka ciyaartaa hanaanka siyaasadda dalka iyo soo kabashada qarannimada soomaaliya ayuu yiri fiiq oo ku nunuxsaday muhiimaddu ay leedahay doorka puntland ee soomaaliya qodobka ugu weyn ee khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo puntland waxaa ka mid ahi dastuurka iyo dhammaystirka hanaanka federaaleynta soomaaliya fiqa ayaa ku adkeystay mid ka mid ahi siyaabaha ugu waxtarka badan ee wax looga qaban karo arrimahaasi arrimuhu inuu yahay wadahadal iyadoo sidoo kalena la ilaaliyo mudnaanta dowladdu ay tahay dhammaystirka dastuurka iyo qaabka federaal- federaalka shir dhowaan ka dhacay magaalada beedhawo ayaa waxaa loo xil saaray madaxda galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed xalif- xalinta khilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo puntland inkastoo aysan weli si rasmi ah u bilaaban dadaalada lagu doonaya in lagu xaliyo khilaafkaas haddana waxaa la filayaa inay bilaaban doonto bisha ramadaan marka laga gudbo kadib ku dhowaad boqol qoys oo danyar ah ayaa kaalmooyin maanta loogu qeybiyey degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho cabdiwaxiid cabdulaahi daahir
waxaa maanta degmada cabdulcasiis ee gobolka banaadir ah lagu dahfuray wejiga saddexaad ee mashruuca gurmadka deg dega ah ee lagu caawinayo dadka soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen mashruucan oo ay ku deeqday boqortooyada sacuudiga wakiilna u tahay xarunta gargaarka iyo howlaha bini-aadamnimada ee boqor salmaan ayaa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma oo kaashanaysa hay-adda wadaniga ah ee tadaamun waxa ay deeq raashiin ah u qeybisay sideed boqol oo qoys oo ka mid ah dadka danta yar iyo kuwa baahyaha gaarka ah leh ee ku dhaqan degmadaas gargaarkan la gaarsiiyey qoysaskan ayaa isugu jira qeybaha kala duwan ee raashiinka waxaana loogu talagalay in ay ku afuraan maadaama lagu guda jiro tobanka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan cabdisalaan cabdulaahi cumar agaasimaha dabagalka iyo qiimeynta sodma iyo kaaliyaha guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka hay-adaha islaamiga iyo kuwa qaranka cabdiraxmaan waxiid ayaa sheegay waxaan halkan ka qaybinay raashin ay hay-adda kingi salmaan ugu deeqday dadka masaakiinta ah ee aan awoodin bisha ramadaan inay afuraan Ee, waxaan halkan ku afurinay oo aan raashin ku siinay siddeed boqol oo qoys oo ka mi- oo ah dadka ku nool degmadan cabdicasiis ee gobolka banaadir Ee, raashinkan oo runtii ah raashin saddex kun soddon iyo saddex kun oo qoys ay ugu talagashay kiinsalmaan inay afuriso oo dad soomaaliyeed ah oo gobolka banaadir uu ku lahaa ayanaada soddon iyo lix kun oo qoys gobolka banaadir wuxuu ku lahaa shan kun iyo shan boqol qaybtii koowaad ee gobolka banaadirna waxaan ka qaybinaynaa saaka degmada cabdicasiis siddeed boqol oo qoys aan siinay runtii waxaan kaloo gaari doonaa degmooyinka kale ee gobolka banaadir oo ayagana aan sidoo kale gaarsiin doonno qayb ka mid ah raashinkaas ee shanta kun iyo shanta boqol ee gobolku ku yeeshay deeqdaas inta kalena runtii waxaan gaarsiin doonaa qaybaha kale ee dalka ee abaaruhu saameeyeen waxaan halkan laga qaybinayaa siddeed boqol oo qoys oo ay ku deeqday kingi salmaan hay-adda maareynta musiibooyinkuna ay fududaynayso Ee, runtii ee, waxa waaye waxaan isleenahay waxay wax ka tari doontaa dadkii ramadaanka ee, mataqaanaa soonay degmooyinka kale ee ee gobolka banaadirna waa la gaarsii doonaa hadda waxaan ku bilownay degmada ee, cabdilcasiis sideedaas boqolee qoys maxamed sheekh cabdi oo ah sarkaal ka mid ah hay-adda wadaniga ah ee tadaamun oo fulinaysa mashruucan ayaa ka warbixiyey gargaarkan iyo tirada dadkii la gaarsiiyey halkan maanta waxaan ku qaybinaynaa raashin raashinkaas oo ay ku deeqday hay-adda kingi salmaan foundation Een, raashinkaasu waa raashin een, loogu talagalay in ee, loogu ee, lagu lagu caawiyo dadka masaakiinta ah raashinkaasi wuxuu ka kooban yahay oo ay hay-addu insha allahu ay ku deeqday ilaa soddon iyo lix kun oo qoys oo guud ahaan ee, soomaaliya ah Een, qaybtii ugu horraysay ayaan maanta halkan ku qaybinaynaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada cabdulcasiis maxamed xasan maxamuud ayaa ka mahadceliyey deeqdan
waxaan u mahadcelinaynaa hay-anta maareynta masiibooyinka iyo hay-adda tadaamun oo barnaamijkan waddo iyo intii ku deeqday waxaan leenahay waa mahadsantihiin heer cabdicasiis way weyn yihiin intaan waa in yar oo ka mid a waa biyo bad lagu dhex riday laakiin ciddii ku dhex ridaa guulishees iska leh way mahadsan yihiin waana ka mahadcelinaynaa qaar ka mid ah dadkii gargaarkan la gaarsiiyey ayaa u mahadceliyey xarunta boqor salmaan iyo hay-adda maareynta musiibooyinka waa mahad ilaah waa mahad ilaah waa mahad ilaah waa hellay raashinkii gacantayaday ku jirta waa nala siiyey khayr allah ili siiyo khayr allah siiya waanu mahad celinaynaa miisaanka hore qiyaamo alla ugu kabo in sha allahu tacaala cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bari iyo safiirka shiinaha oo magaalada caasimadda ee muqdisho maanta ku kulmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabila danjiraha dowladda shiinaha u fadhiya soomaaliya fea shishango ra-iisul wasaaraha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka faca weyn ee ka dhexeeya soomaaliya iyo shiinaha ee dhinacyada siyaasadda iskaashiga amniga horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bini-aadanimada ra-iisul wasaare xamse ayaa u mahad celiyey dowladda shiinaha taageeridda ay mar walba la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dhankiisa danjiraha shiinaha ayaa xusay in soomaaliya ee shiinaha ay u tahay saaxiib istaraatiiji kana go-an tahay si wadidda taageeridda ay u hayaan dowlad dhiska soomaaliya iyo iskaashiga ay la leeyihiin hooyo soomaaliyeed oo soddon iyo saddex sano kadib lagu wareejiyey guuri laga haystay cabdifataax xilka case ayaa warkan dhammaystiraya
waxaa maanta farxadii ah inaan cadaaladdii ugu horreysay oo saddex iyo toban sano aan dacwo u taagnaa inaan maanta helay emotional baan noqonayaa raalli haliga ahaado
waa maama faadumo cali nuur oo muddo ka badan soddon sanaha laga haystay guri kaasoo ku yaala degmada boondheer ee gobolka banaadir agagaarka godka jilcow gurigan ayaa lahaa qoyska reer xuseen faarax warsame waana guri dhexaltooyo ah muddo saddex iyo toban sana ayay ka daba wareegaysay sidii ay u heli lahayd cadaalad saddex iyo toban sano maxkamadaha taagnaa uun ka dhex ooynayay maanta waxaa soo dilaacday maxaa dhihi jiray cadaaladdii waxaan u hase mahadnaqayaa yeeshee maxkamadda gobolka banaadir ayaa u xukuntay kuna wareejisay furaha guriga marka maama faadumo waxaan kugu wareejinayaa furihii guriga oo gurigii lagu xukumay oo soddon- eh, saddexda sano kaa maqnaa oo saddex iyo tobanka sano maxkamadaha u joogtay inaad ku heshay eh, eh, cadaalad laba kun saddex iyo tobankii kadib oo maanta bishii afaraad aan marayno ayaan kugu wareejinaa furihiisina waa kaas waa igala wareegaya waana mahadsantar
goobta lagu wareejinayay furaha waxaa ku sugnaa qoyska leh guriga gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir taliyaha booliiska qaybta bartamaha iyo xubno kale gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud ayaa warbaahinta u akhriyey go-aanka maxkamadda iyo heerarka ay soo martay Eh, maamo faadumo cali nuur oo wakiilkaha dhaaltooyada fa- eh, reer xuseen faarax warsame eh, waxay sheegtay in saddex iyo soddon sano eh, gurigan uuna gacanteeda ku jirin oo dad kale ku tasarufayeen sifooyin kala duwanna loogu ka- tasarufayo Eh, maanta ilaahay wuxuu qadiray in aanu taagannaha fulintiisii sidoo kalena waxay sheegtay saddex iyo toban sano inay maxkamadaha joogtay oo dhulkan iyo eh, maxaanku yidhaa xukun soo bixitaankiisa iyo fulintiisa ay u taagneeday laakiin ilaahay maanta wuxuu suurageliyey inay faadumo dhulkeeda ay la wareegto dhulka ay wakiilka u aheeday ee dhaxaltooyada reer xuseen faarax ay maaragtay la wareegto maanta Eh, taasna ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa Eh, waxaan leenahay dadka soomaaliyeed ee cabashadooda meediyaha ay taallo ama u cabanaya meediya meediya waxna idiin fuli maayo waxna idiin xukumi maayo marka haddii aad maxkamadaha timaadaan annagu ba horena waan u ballan qaadnay haddana waxaan ballan qaadaynaa in qof xaq leh aanu maxkamadaha hortiisa oo xaqiisa maxkamaduhu ay sugeen oo uu cad yahay xaqiisu inaanu maxkamadaha hortooda ayna ka ooyi doonin oo xaqooda aan sii doonno meel kasta oo ay nala gasho maama faadumo cali nuur oo dhibano ahayd ayaa ka sheekaysay sida ay ugu faraxsan tahay in lagu wareejiyo furaha gurigeeda maadaama muddo saddex iyo toban sana ay ka dawareegaysay ayna tegaysay maxkamadaha waxaa maanta farxadii ah inaan cadaaladdii ugu horreysay oo saddex iyo toban sano aan dacwo u taagnaa inaan maanta helay emotional baan noqonayaa raalli haliga ahaado kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo koogii aa dalkeennii iyo dowladdeennii burburtay intaas oo sannadood gurigaan gacantayda wuu ka maqnaa sifooyin kala duwanaa kuwa kala maqnaaday siduu guddoomiyaha sheegay waxaa mahad iyo bogaadin iyo maxaa la dhihi jira abaal aan uga hayaa cadaaladii horta inay imaatay oo soomaalinimadii maanta la arkayo ay soo ifbaxday gudoomiye saalax cali maxamuud gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir siduu idiin sheegay shan bilood oo xafiiska jooga muddo laba bilood ka yaro anigana iigu dhameeyey lixdii ay soo baxday maantana waxaa waye saddex eh, waxaa la dhihi jiray sideed iyo tobankii bishii waxaa waaye oo sideed iyo si- sagaalkii waxaa waaye bishii afraad marka alxamdulilaah alxamdulilaah ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa oo meelaha taagan ama meelaha kala aaday maxkamadda inay yimaadaan ciidankan dhallinyarada oo la jooga gudoomiyaha gudoomiyihii horena way la joogeen way yaqaanaan waxaan mahad kale u celinayaa taliye daahir taliyaha ciidanka booliiska een, taliye mahad cumar muumin iyo taliye daahir oo asna ilaa shalay ila taagnaa gudoomiyahana uu soo wakiishay oo isoo raacay waxaan mahad ballaaran u celinayaa abukaatahaygii cali xalane oo saddex iyo tobankaa sano lix sanoo ka mid a ila taagnaa asagoon shilin igu jaarji garaynaynin waa nin aqoon-yahane waa nin dhallinyaro eh waa nin soomaalinimada ay ku entahay waxaasoo dhan waxaa isku soo fuuqsaday gudoomiyihii saalax oo cadaaladii ehel u noqday taasna waxay ku tusinaysaa inay soo noqotay dad dareen leh oo soomaaliya oo wax garanaya inay joogaan wadanka weli oy nool yihiin isma dheheenin qof dambe oo soomaaliya wax ka damqanaya ayaa jira senator sinib ismaaciil axmed ayaa dhankeeda sheegtay in dalka cadaalad ay ka jirto haddiiba guri soddon iyo saddex sano la haystay uu ku wareejinayo muwaadinkii lahaa waxaan marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaadba u mahadnaqayaa cadaaladda la helay dadka cadaalad baa deeqda haddii cadaalad la helo oo runtii anigu waxaan noqday een, markaan arkay gudoomiye saalax noo markhaanti furay inaan cidi u keenin inaan xildhibaan u keenin inaan qof madaxi u keenin laakiin hooyadan saddex iyo tobanka sanno een, faadumo oo la dhibanayd inay cadaalad hesho uu cadaalad falay isaga oo soomaalinimo iyo mataqaanaa iyo cadaaladdii iyo mas-uuliyaddu qaaday ka turjumaya runtii waxay muujisay ama aan ka arkay ama aan ka markhaanti furayaa inuu yahay nin dhallinyaro ah oo noolaynaya sharciga iyo kala dambayntii wax badan baa la yidhi een, maxkamadaha een, dowladda lama aadi karo oo cadaalad ma taal waxaan ka markhaanti kacaynaa in uu soo noolaaday cadaaladii iyo usinaantii sharciga taasoo ay tahay waxyaalaha aan rabno inay qarannimada iyo mataqaanaa dowladnimada kor u qaadaan cabdifataax muumin raadi i t v-ga dalsan muqdisho
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho khasaare ayaa ka dhashay israsaaseen iyo mudaharaad ka dhacay gobolka amxaarada israsaaseen ayaa laga maqlay magaalooyin ka tirsan gobolka amxaarada ee dalka itoobiya iyadoo kumanaan qof ay dhigeen mudaharaadyo ay kaga soo horjeedeen amarka xukuumadda dhexe ee itoobiya ee doonaysa inay ciidamada sida gaarka u tababaran ee gobolka ay ku kala darto ciidamada booliiska iyo kuwa militariga xubno ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee gobolka amxaarada iyo weliba maleeshiyaad xulafo la ah ayaa wacad ku maray inay kasoo horjeedsanayaan amarka khamiistii kasoo baxay xukuumadda dhexe iyagoo ka hor yimid qorshaha xukuumadda ra-iisul wasaare abiy axmed kaasoo sheegay inay tallaabadan looga dan leeyahay midnimada qaranka itoobiya amarka ayaa quseeya dhammaan koo iyo tobanka gobol ee itoobiya kuwaasoo leh ciidamo gobol oo iyagu u gaar ah xaqna u leh inay adeegsadaan luuqadooda qof ku nool deegaanka gondar halkaas oo ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada gaarka ee gobolka amxaarada ay israsaaseen cirkay u rideen habeenkii oo dhan si ay u muujiyaan sidii ay uga soo horjeedaan amarkan laba ka mid ahi dadka deegaanka koba ayaa sheegay inay maqleen jug madaafiic kala duwan oo la maqlayay ama laga maqlayay duleedka magaalada ilaa hadda ma cadda cidda ka dambaysa madaafiicdaasi mudaharaadyada ayaa sidoo kale ka dhacay ugu yaraan lix magaalo oo kale sida ay sheegeen dadka deegaanka oo magacyadooda la qariyey suuragal ma noqon in la helo afhayeenka xukuumadda dhexe iyo ciidamada militariga iyo kan dowlad deegaanka amxaarada haddaba warbaahinta ay maamusho dowlad goboleedka amxaarada ayaa soo xigatay madaxweynaha xukuumadda amxaarada iyo kal gevala inuu sheegay in ay in la qalad qalad laga fahmay amarka xukuumadda dhexe oo loo fahmay in hubka laga dhigayo ciidamada deegaanka taasoo beddelkeedu waxay ahayd in dib loo qaabeeyo ciidamo goboleedyada islamarkaana loo hoosgeeyo hay-ado amni oo federaal ah warkii habeennimo oo aad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa cidda uu sheega waxa ay dib ay kaga heli kartaa bogga internetka aynu ku leenahnay ee w w w radio dalson dot com ramadaanulkariim
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel